isbitaalka bayhaw ee degmada baydhabo weliba waa isbitaalka lamaad ee gobolka baya weliba isoo kumid ayaa isbitaalada sida beesalaante howlo caafimaad inqaqabadow shacabka kanola gobolada koonfur galbeed weliban uus hooseedaya wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeeda isbitaalka bayhawya weliba usoo qaabilaya bukaanada kashalkooyanga gobolada baay bokool shabeellada hoose iyo gobolka geda haanas oo isbitaalka inqabadaba adeegyada shargadiisan ee caafimaadka saas oo kale isbitaalka bayhawa adeegyada caafimaad ee ku muhiimsan ee uusan qabado bulshada iyo waliba iyo kumidayna qaliinada shalgadiisan tibey a n c iyo adeegyada kale oo dhammaan qalabshoon dhammaystiranya dhaktar cali cabdi macalin weliba oo dhakhtarka guud ee isbitaalka bayhaw ee degmada baydhaba weliba isuku waribaya qaabka isbitaalkan inkashaqeeyowa bulshada ku nool goboladaasiya waxaa kale ku xiran yahin isbitaalka xaafudaha kale magaalada baydhabo isbitaalka looga yimaado waay ilaa waxaa laga yimaada gobolada kale soomaaliya sida gedo ilaa shabeelle hoose ilaa waxaa laga yimaada bokool isbitaalka intaas buguu qaabilaa waxyaabaha uu qabanaya bukaanada uu qabanaya waxaa ka mid ah ha noqoto qaliin ha noqoto bukaanada kale outbationka ah waxaa kala sameynaa bukaanada ama naagaha uureyga ah waxaa u sameynaa a n c waxaa lalahaaya mar walba intaasna isbitaalka ugu qaabilaa isbitaalka qaybaha uu kooban yahay waxaa ka mid ah qaybta emergensiga oo la yidhahdo tri hka qaybta koowaad law isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo bukaanjiifuu leeyahay inbeshanta ah saddex isbitaalku wuxuu leeyahay o b d ayuu leeyahay isbitaalka waxaa kale uu leeyahay shaybaar isbitaalka wuxuu leeyahay qayb m c h oo hoos timaada wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed isbitaalka waxaa kale uu leeyahay qayb weyn t b ah xarun t b isbitaalka uu leeyahay raajo isbitaalka uu leeyahay qayb kombyuutarna wuu leeyahay dhammaan agabkii loogu targalay isbitaal way u dhammaystiran yahay isbitaalka ka dhakhtar ahaan waxaan samaynaa markii laga hadlayo qaleemada obereeshano badan waa samaynaa dhakhtar ahaan aniga obereeshanka sameeya wax walba oo qaliin u baahan emergency ha noqoto elective ha noqoto waan samaynaa waana qaadinaa maasha allah dhowr bukaana waa samaynaa waa guulaysanay maanta ugu dambaysa waxaan samaynay kiis oo qaliin ah alxamdulilah waa guulaysanay kiiskan aad u fiican yahay maasha allah berka kaleed ah dhakhtar cali cabdi iyo weliba uuse sheegay in si eede iyo inkashaqeynga dadka bogtaale ee kanola kaamamka kiyaalan degmada baydhabo haanas oo isbitaalka kukufaa'idaysidayanga howloosha caafimaad oo beeslaan ee
isbitaalka bayhaw bulshada shaqaweyn ayuu u hayaa waad ogtihiin dhinacan oo anaga ay jirno isbitaalka uu ku yaala xaafadan horseed gaar ahaan xaafadda mursal jidkan soddonka waxaa ka ah waxaa u badan kaaman talaad ugu dareemsa kaama waxaa la furay kaaman lahaya barwaaqo dhammaantooda kaamankan dadka degan waxay ku xirhan yihiin isbitaalka bayxaaw bulsho waxaa waaye wax walba ay u baahan yihiin waa u baahan yihiin dhanka caafimaadka ah isbitaalka way ka helaan ha noqoto naagaha maqaanta uureyga ah ha noqoto ilmaha xanuunsan ha noqoto bukaanada outbationka ah ha noqoto bukaanada inbationta ah waxay operation u baahan hataa waxaa sameynaa dheerinow ah gundiinka ilmaha waa sameynaa inta badan ilaa waa ogtihiin dadkan kaamanka ah wax ma haystaan gundiinka isbitaalka ayaa uu deeqay wax lacag lagama qaado talaado walba waxaa la sameeyaa inka badan toban cunug oo la gudaya ilaa xaafadihii qaar waxaa waaye gundiinka waxay samaynayaan markii dadka loo geynaya ama la balansanayo lacag ay qaataan laakiin anaga free ayaa ugu samaynaa gundiinkas noonoo dheer tahay markaan ka hadla bukaanada aa qaabilna maalinta uu yaraan wax warto harto xilli walba waxay ku xiran tahay waqtigay ku xiran tahay loo joogo hadda waqtigan aan ku jirna xili roobeed waaye dadka waxay aadeen beeraha aadeen laakiin marka uu yar tahay maalintii soddon patient oo out patient waa qaabilnaa markaan ku daro a n c-ga iyo b n c-ga ilaa naagaha ureyda ah markaan ku darno soddon soddon iyo shan ilaa afartan bukaan ah waan qaabilnaa maasha allah waxaan samaynaa obereeshano qaliimada waxaa u istaynay maalimo gooni ah maalimahaas oo ka mid ah maalinta arbacada iyo maalinta khamiista ah usbuuciga waxaa waaye hal qof operation hal maalin operation waa samaynaa ha noqoto arbaca ha noqoto khamiis